ysanaysaan mawjada efamkeedu yahay sideed sideed dibic shan halka dhusmareebna aad naga dhegaysa naga dhegaysanaysaan sideed sideed dibic shan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa la yaabka dunida ood maalin kasta oo talaadaha ka dhegaysataan radio cadaada saacaddu markay soo dul istaagto kow iyo tobanka galabnimo barnaamijka galabta halka waxaa inkala socodsiin doona anigoo ah saabriin xasan maxamed saabriin sagal anise cali xuseen anise wadani qayb bay ka tahay dhanka farsamada waxaa inoo jooga haashim cumar xasan barnaamijka intaanan gudagelin waxaan ku daafuranaynaa mid ka mida kaalimaha suugaanta aan idin kala dhex baxo daahafurka barnaamijka iyo heestii fansan
xabiibata codikeeda filan waxaan ku culaa xisku caqliga iyadan ku quray intaa iyaduna cishku iyaarbay muudaysay akuya fansanay baltari xabiibata codkeeda filan waxaan ku culaa xisku aqliga iyadan ku qoray taa iyaduna cishta iyaarbay muudaysahay kuya fansanay baltani waqtigu cawahan daleehay cawa isyadagee camiraan qaada hisaha qaada hisaha waqtigu cawaha dhacawa isyadeke camiran qaada hisaha qaada قد استحقت من ولدك وشاء يفرح ونشاء ثم ما تسيد السودان ثم ما تسيد السودان kelimadu dharteen cudfiga dumar waahankee cadhoodiyayay cidloon siday culimadu dharteen cudfiga dumar waahankee cadhoodiyayay cidloon
soo gaarayo halka cadaadihina waaxigeeda aad naga dhegaysan kartaan sideed sideed dhibic shan dhuusamareebyo nawaaxigeedana aad naga dhegaysan kartaan sideed sideed dhibic zero waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa la yaabka dunida oon kusoo qaadan doono galabtay qodobo aada u xiiso badan garabkayga midib waxaa fadhiya anise cali xuseen anis soo dhawo saabirine waa mahadsan tahay waana dhowahay barnaamijka layaabka dunida barnaamijka galab wanaagsan ee qaybtiisa layaabka dunida fils saabirine waan ku dhowahay mar koobaad iyo mar labaad waan dhowahay dhegeystayaasheena dhammaantood waa salaamaya waad mahadsan tahay anisoo sida quruxda badan ee barnaamijka qaybta uga tahay galabtana waan kaaga mahad celinayaa anisee galabta qodobo aada u xiisa badan baan soo bandhigi doonaa qodobada galabta aan soo qaadan doono waxaa ka mida siday ku timid maalinta beenta adduunka ee kowda abriil sidoo kaleeto qodobada aan soo qaadan doono galabta waxaa qayb ka ah maxaad ka taqaanaa magaalo buureedka kondofon ee dalka iiraan sidoo kaleeto qodobada aan soo qaadan doono galabtay waxaa qayb ka ah haweenta gacanteeda ku tolay sijaayadda salaada ee adduunka ugu weyn sidoo kale qodobada aan galabta soo qaadan doono waxaa ka mid ah labaatan sano labaatan sannadood kadib ayuu ku dhintay gaari lagu
gaari kula dhacay goobtii aabihii ku dhintay calashaan waxaa laga wadaa nin dhallinyaraha labaatan sannadood kadib meel gaari kula dhacay oo aabihii awal hore ugu dhintay ku dhintay qodobadaas oo faahfaahsanayaan galabta kusoo qaadan doonaa barnaamijka sidoo kaleeto dhegeystayaasheena qadadka taleefanada ayay kaga qayb qaadan doonaan intuu barnaamijka hawada ku jiro lambarka barnaamijka dhegeystayaashu ay kaga qayb qaadan karaan intuu hawada ku jiro waa lambar furihiisu yahay afar eber shan labaatan iyo lix siddeetan iyo saddex mar kale haddaan ugu celiyo waa lambar furihiisu yahay afar eber shan labaatan iyo lix siddeetan iyo saddex waa tahay qodobada annagoo kusii socon doona dhegeysta ayaa qadka si toosa ugu jira haddaa soo dhaweyno halo halo magacii halka naga soo wacayso waalaikum salaam walaal magacii halka naga soo wacayso barnaamijka adin la socotaa xamdiyey ee soo dhawow aha adduunka ugu weyn mhm ee waad mahadsan tahay galab wacan oo wanaagsan hawada ayaan kaa leenahay markaana haddaan aadno dhankaas iyo qodobadii oo faahfaahsan ee qodobka koowaad haddaan soo qabta wuxuu leeyahay haweeney gacanteeda ku to ku tashay ama ku samaysay sijaayadda salaada ee adduunka ugu weyn sijaayadan oo ugu weyn ee gacanteeda ku farsamaysay ayaa lagu soo bandhigay fagaaraha fagaaraha salaada ee dalka iiraan si looga diyaariyo qaadista loona dhoofiyo masjidka loo yaqaan lagu sameeyey ee masjidka loo sameeyey ee dalka isutaga imaaraadka carabta sijaayadan oo lagu farsameeyey dalka jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan waxaa dherarkeeda waxaa dherarkeeda lagu qiyaasaa lix kun lix kilomitir oo isku weer ah soo bandhigga sijaayadan oo ay ka qayb qaad ka soo qayb galeen mas-uuliyiin mas-uuliyiin sarsare iyo diblomaasiyiin dalalka muslimiinta ah ee ka howlgala caasimadda iiraan ee dahraan waxaa hadal kooban ka jeediyey wasiirka dhaqanka iyo dal dalxiiska ee dalka iiraan wasiirka ayaa sheegay inay weyn inay weynaynta sijaayadan wax mucjiso ahayd oo ay muujinayso dhaqanka iyo heerka ay iiraan ka joogto isaga oo dhinaca kalena ballan qaaday in aan cunaqabatayn waxba ka dhimi doonin qodobkaas aanise waxaa la leeyahay lix kun oo iskume isku weera ay joogtaa horta maxaa ka leeda maxaa ka fahanta
saabirina horta anigu waaba ku farxa oo sijaayadan oo salaada lagu tukado lix lix isku weera masaajid dhan ay baqari kartaa taas alxamdulilah dhihi karaa wallahi nasiibay le masaajidkii loo tar way ugu weyntaa laakiinse hal masaajid oo ku filan waaba kasoo hartaa
waad mahadsan tahay alisooy qodobada galabta aad bay u tiro badan yihiin horteyda qodobo badan ayaa ka muuqda dhegaystayaal badanna qadadka taleefanada bay ku jiraan markaana haddaan aadno dhankaas iyo maxaad ka taqaanaa magaalo buureedka kondafan ee dalka iiraan isla iiraanan galabta joognaa annagoo daqiiqado kadibna dhankaas iyo carooyinka kala aadi doonaya maalinta beenta adduunka anita maalinta maalinta beenta adduunkana waad baranaysaa magaalada kondofan waxa ay ku taalaa cidhifka ugu shisheeya waqooyiga galbeed ee dalka iiraan magaaladan oo buurdhagaxeed dallaxyo waaweyn laga qoday ka samaysan waxa ay ka mid tahay goobaha ugu layaabka badan dunida gaar ahaan marka laga hadlayo dhismayaasha iyo xadaaradaha dadkii hore eray ahaan magaca magaalada ee kondafon waxay afka iiraan ku noqonaysaa magaaladii xabaalqodayaasha dhagxaanta waa muuqaal aan la rumaysan karin marka laga fog yahay marka meel fog la joogo in guryo iyo meel la degan yahay ay tahay waxaa la moodaa sidii bahallo iyo godad bahallagaleen ah oo dudumooyin ah sidooda sidooda u dhisan laakiin marka la soo dhowaado ayaa la garanayaa in guryo ay leeyihiin ama ay ka muuqdaan oo dad degan yihiin meeshaan waxaa laleeyahay ma waxaygu agtahabo meelo xabaalqodayaasha la yidhaha magaceeda dhan kondafanta waxa la yidhaha laga soo gaabsho xabaalqodayaal kondafan oo ka mid ah waqti goobaha loo dalxiis tago ee taariikhiga ee dalka iiraan ku yaala waxaa sidii loo degay iyo sababtii ku kalliftay dadkii qoday buurahani leeyihiin taariikh dheer oo ilaa kun sannadood ku dhow qodobo badan ayaa inoo yaalla dhegeystayaal badanna qadadka taleefanada ay ku jiraan dhankaas iyo qadadka taleefanada haddaan aadna dhegeystaha qadka taleefanka ku jira haddaan jaaniskiisa siiyo helo helo magacii halkaa naga soo wacayso dhegeystahaas qadka taleefanka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga markaan haddaan aada dhankaas iyo dhegeystaha qadka taleefonka sida tooska ugu jiro halo halo magacii halkaa naga soo wacayso waan ku dhaqay ee cabdiqaadir barnaamijka waad la socotaa ee soo dhawoow barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa la yaabka dunida ee radio cadaado galabta qodobadan kusoo qaadanay maxaa kula la yaab badnaa
waxaa ugu yaab badnaa ninkii timaha sida dhan wada ahaa maxaa kula la yaab badnaa
ninkii timaha sida dhan wada ahaa waayo aduu galabta maxaad la yaabaysaa
ya maxaad la yaabaysaa galabta aduu
aniga mhm
wax la yaaba ma wada kaaskaliya wataa
waad mahadsan tahay galab waxaan wanaagsan ayaan hawada kaa leenahay dhegeystayaasha qadadka taleefanada ku jira ayaan kusii soconaynaa
maalintaas baxaysay magaalada ka dhuuftan waxiiba ku taleeco maalintaas baxaysay magaalada ka dhuuftan waxiiba ku taleeco midka lahayo maankii ku raacee kalayo manki kurace intaadintaadiga ag maqantay masexedo habeenki waan soo winkacaya intaadintaadiga ag maqantay masexedo habeenki waa tahay weli barnaamijkii ayaan ku guda jirnaa dhegeystaha qadka taleefonka ku jira haddaan jaaniskiisa siiyo halo halo magacii halkaa naga soo wacayso ee walaala soo dhawow galab wacan wanaagsan ayaan hawada kaa leenahay waxaa si toosta ku jirtaa qadka taleefon baa kuula la yaab badneed ee qodobkaas baa kuula la yaab badnaa ehe maxaad kala la yaab noo haysaa adiga galabta ehe ee waad mahadsan tahay waynu kusoo dayn doonaa waqtigu hadduu inoo saamaxo galab wacan oo wanaagsan hawada ayaan kaa leenahay dhegeystayaal badan ayaa qadadka taleefanada ku jiraan oo dhankaasi dhegeystayaasha aadi doona si toosa waxaad nooga dhegeysanaysaan ee cadaadihii nawaaxigeeda waxaad si toos nooga dhegeysanaysaan sideed sideed dhibic shan megartis halka dhegeystayaasha dhuusamareeb caasimada galmudug iyo nawaaxigeeda naga dhegaysanayaan waxay si toosa nooga dhegaysanayaan sideed sideed dhibic jiro megartis si toosa haddaan dhegaystayaasha qadadka taleefanada ku jira oo kusii socdo halo halo magacii halkaa naga soo wacayso wacalaikum salaam walaal soo dhawow magacii halkaa naga soo wacayso
xamdi kuweyn oo soo laabata weyn ee xamday soo dhawow
waa dhawa aha
Ah, la yaab, anaa anaa jabasta la yaab wada.
Mhm, waynu kusoo dhawaynaynaa
Eh, waa jirtaa darkaar leedaha. Nina wuxuu eh, ku qortay dukaanka hortiisa sir naagada inaan dhameeyo.
ninaa suuqa tagay wuxuu yidhi sir naagadana dhameeyey
Dukaanka uu ku qortay sir dumar anaa dhameeyey.
haye dukaanuu ku qorta uu lahaa
Ah, aha
gabadhaa aragtay eh, waxa ku qoran sir dumar anaa dhameeyey.
haye
markaasay gabar aabeed lacag leeyahay eedan lacag badan inta soo qaadatay wax ka gadgadataa markaasay lacag badan sidaa ninka haye
naxayta lacagta warna qa- warna anaa ku siiya iska qaado mhm
markaas bay lacagtii si wax uga gadgeeyeen marka dambe wuxuu yidhi walaahi hadha waa waa ku doonaya haye
magacaada ii sheeg markaasay tiri faadumaa lay dhahaa haye
markaasuu yidhi uu odagii u tago markaasuu war adeer ugahay gabadha faadumaha rabaa haye
markaas wa- ilaa fadmadana waa mid een een cajisada faadimo maba la yidhaha miya gabadha
mid kaloo jiisa weya la dhalatay baa la yidhaahdaa
haa haye
markaasuu uu yiri war kusiima waxaa dhacay war walaadeer waa ayadaa raba ayadaada war kusiima maa- maandhow waxaa kaa qaldasi war ayadaa raba suu ku xiro gabadha faadimo la yidhahan rabaa uu yidhi
haa haye asagii arkin baa lagu xidhay
aasagii arkinaan ku xiro haye war baa aroos iyo aroos iyo adduun u dhigta haye
gabadhii waxaa loo keenay gaari lagu riixaayo
majiis bay ahayd
haa haye
mar ninkii meeshii qalbigii waaba niyad jababa haye
markaasay waxay tiri aha
oo- oo ninkii u yimid ayada naaxaa ii sirtasay gabi waxaa u tiri sir duman anaa dhameeyey haye
marka ad- mar rabtahay tiri inaan kaa fura gabadha ha
markaasuu yidhi haa markaasay tiri iswaalo sawir iska dhig haye
markaasuu intuu sawir iska dhigo lax iska dhigay oo ah mar daba horta leedahay sir duman anaa dhameeye maya
haye
markaasay tiri oo, sir duman anaa dhameeye miyaa leedahay yidhi maya dhihi maayo markaasay tiri iswaalo sawir iska dhigo oo lax iska dhig markaasuu iska dhigo sii wada ifur gabadhayda balaaya ku qaadayso u fura
waad mahadsan tahay xamdiye galab gacano wanaagsan naawada ayaa kaa leenahay wallahi si wanaagsan bay iga qofla si sirnaagada lagama sargaari jira maqli jiray galabtaa tiyo runa timid aniso anaa waa kusoo noqon doonaa dhegeystayaal badan baa qadada teleefanada ku jira halo halo magaca halka naga soo wacayso ee saabriin ay soo dhawow ee galabta barnaamijka la yaabka dunida dhegeystahaas qofka taleefonka ayuu ka go-ay waxaa leeyahay soo noqodo nabadda dhegeystayaal kale ayaa qadadka taleefanada ku jira dhankaas iyo dhextaalka barnaamijkan anagoo aadi doona dhegeystayaasha qadka taleefonka ku jira mid iyo labo kadib anagoo dhextaalka isla aadi doono halo halo magaca halka naga soo wacayso
laakiin magaceegu waa cabira jirta xaafadda banaadir ee cadre barnaamijkaad la socotaa
walaashay waa la socdaa aniga waxaa igula yaab badnaa islaanta gabasha adduunka ugu weyn tursaba baasan haweenaydaas waa kula la yaab badnayd
haa walaashay codkiya wataa mhm
walaashay ii tixgeli heestii dabeecdal nushe samson heestii dayaxdal nuurshe
ee samson samsam
haa waad mahadsan tahay waynu kusoo dari doonaa waqtigu hadduu inoo saamaxo galab gacan oo wanaagsan hawada ayaan kaa leenahay aniso soo dhawo galabta maxaad horta adigu layaab u haysaa galbo badan baa keligay meeshan layaab ka akhriyay galabta waxaa la rabaa layaabka inta aniso usoo joogtay adduunkan horta adduunka wax badan ba maada soo joogin male aniso waa iska dheeraata un
Ah, saa sheegta saafirin adduunka wax badan maanan soo joogino een waxa igula yaab badnaa aniga galabta waxaa igu yaab badnaa sheekadaas galabta isoo gabadha isoo xasuuso beriga beri dhaweed aan yaro maqlaa igu yaab badnaa saabirina yaab kale ma uu jiro Een, dhegeystayaasha dhammaantood waxaan leeyahay galab wanaagsan Een, dhegeystayaasha waxay si toosa een saabirina nagala socdaan f m ka sideed iyo sideed dhibic shan magacaasis deegaanada cadaadii ku dhadhow halka dhuusamareebna ay nagala socdaan sideed iyo sideed dhibic zero megahertz Een, barnaamijka galab wanaagsan ayaanu ku jirnaa een saabirine een xubintiisa layaabka dunida qaybihii dhextaalka barnaamijkana waynu soo dirqaa heesta dhextaalka barnaamijka haddii saabirine aynu aadno faaisa waad mahad anise waad mahadsan tahay intaanan dhextaalka aadin waxaan aadaynaa mid ka mida codsiyaasha dhegaystayaasha heestii samsam waad cudoon tahay dumarkeena caan baxay waaya waxbaa ka dhacay anu kala dhex baxo dayaxdal nuurshe iyo dhegaystiyo codsaday
caashiqa alla caashiq sidigu camirayn yaa kula caweeya sameey kula cayaar kula cayaara habeenku caadiyaho cirkuna cad lahayno sidigu camirayn yaa kula caweeya sameey kula cayaar kula cayaara cawda kula kaco عينكبة الدنيا ذا العاشق عاشق العاشق يا ابن قطا عودة كورك عينكبة الدنيا ذا العاشق عاشق العاشق يا ابن قطا شمسمة وادع دونته دمرة كان عم بحي عالم كاد سيدتا وانكو عاشقي سمسمة وادع دونته دمرة كان عم بحي عالم كاد سيدتا أنا وانكو عاشقي waa tahay intaan kataan kaga soo noqono mid ka mida codsiyaasha dhegaystayaasha waan ka raali gelinaynaa waqtigu ayna hayo owgis ma u dhammaystiri karno dhegaystaha qadka taleefonka sida tooska ugu jira halo halo magacii halka naga soo wacayso
Lahay masabuuxa.
Eh, ma xaggee naga soo wacaysaa
Cadcadaada.
Eh, soo dhawow galab waxaan wanaagsan ayaan hawada kaa leenahay barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa la yaabka dunida qodobada galabtaan ku soo qaadanay maxaa kula la yaabadnaa
Mutalaha naasta dambe.
masallaha naagta adduunka een, ugu weyn adduunka samaysay Ah, aha adigu galabta maxaad la yaab inoo haysaa
ah maya asia wata.
aha
Ee sijaata. Dhaqriyada wurta burooda.
Eh, waad mahadsan tahay waanu kusoo day doonaa waqtigu haddii inoo saamaxo
siday culimmadu dharteen cudfiga dumar waahankee cadhoodiyayay cidlo siday culimmadu dharteen cudfiga dumar waahankee cadhoodiyayay cidlo
waayahay dhegaystayaal ayaa qadka taleefonka ku jira halo halo magaci halka naga soo wacayso
Labada jeesa banaanka.
Eh, barnaamijkaad la socotaa
Ah, Eh, galab waxaana wanaagsan ayaan hawada kaa leenahay qodobada galabtaan ku soo qaadanay
ah.
maxaa kula la yaabataa
Islaanta gacanteeda oo saliid ku tushay.
adduunka ugu weyn
Mhm.
Eh, adigu maxaad galabta la yaab inoo haysaa
Aba wax la yaaba ma aha. Waxaa rabaa heesta danseera qaanaba. Shan la ima soo jeed.
heesta suldaan seeraad heesaha suldaan seeraad way badan yihiin waa mise
Markuu dhaha kalka aan ku dayo kalgacaylaya ayaa kurseen ku dhaxay.
waad mahadsan tahay waynu kusoo dayi doonaa waqtigu haddii inoo saamaxo markaana waxaan joognaa waqtigii aan ku wada naso jirnay mid ka mida kaalimaha suugaanta ee dhextaalka barnaamijka aan waynu wada aadno
jacayl quruxdiisa oo ammaane qorshee markaan dhab u qeexo qiimaha nolosheenna waxaynu ku qaadanay kalsooni quwaysan damiiru qushuucay
ayoodkayda qabowga indhahayda xarada qalaclaysa wadnaha qodobkiisa ubaxa ka qandooda cabdoowila qaybso
ruxdiisa oo ammaane qorshee markaan dhabu qeexo qiimaha nolosheenna waxaynu ku qaadannay kalsooni quwaysan damiiru qushuucay
ayoodkayda qabowga indhahayda xarada qalaclaysa wadnaha qodobkiisa ubaxa ka qandooda cabdoowila qaybso
quwadda dhiigeeya qiimaha magacaaga qalinkan ku qoraayo qatisan ka shuba qumanay linay qumanay halgowlaha qaada
siduu qalbigaygu yahay qalbigaada ayaa labadeenu mar wada qabsanaye qudhaya nafta qooqo cabduu wada qaado
wadda dhiigeeya qiimaha magacaaga qalinkan ku qoraayo qatisan ka shuba qumanay linay qumanay halgowlaha qaada
siduu qalbigaygu yahay qalbigaada ayaa labadeenu mar wada qabsanaye qudhaya nafta qooqo cabduu wada qaado
taariikh qoda dheer leh ayaaba qorto qalbigii dirgaxee sawirkii qadrayaalay calabkii kala qaaday ayaa labadeena qoraal isku raacshay
siday qandha caashaq qudhayda u saaqday qiral malagooga ayaaba koro qaysiilaylu jacayl kala qaade
taariikh qoda dheer leh ayaaba qorto qalbigii dirgaxee sawirkii qadrayaalay calabkii kala qaaday ayaa labadeena qoraal isku raacshay
siday qandha caashaq qudhayda u saaqday qiral malagooga ayaaba koro qaysiilaylu jacayl kala qaade
wadda dhiigeeya qiimaha magacaaga qalinkan ku qoraayo qatisan ka shuba qumanay linay qumanay halgowlaha qaada
siduu qalbigaygu yahay qalbigaada ayaa labadeenu mar wada qabsanay mudhiina toho hadduu wada qaado
waa tahay intaas haddaan kaga soo noqonay heestii dhextaalka barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa layaabka dunida u aheyd waxaan ku guda jirnaa qaybaha dhexe ee barnaamijka dhegeystayaal ayaa si toosa qadadka teleefanada ku jira dhegeystaha qad- qadka teleefon ku jira haddaan jaaniskiisa siiyo halow halow magacii halka naga soo wacayso nuure barnaamijka waad la socotaa
haa ee soo dhawow galabta qodobadaan kusoo qaadanay maxaa kula la yaabadnaa Een, haweeneydaas baa kula la yaabadneed Mhm, galabtaadu la yaab ma haysaa dhankaas iyo dhegeystayaal galabta la yaab way hayaan. Mhm. waa tahay waad mahadsan tahay galab wacan oo wanaagsan hawada ayaan kaaleenahay markaana haddaan aadno dhankaas iyo mid kamid a codsiyaasha dhegeystayaasha heestii deeqa afro ee farmaajo
masuuqa qaybta jiila dhammaan qoyskani mideeya qalinka kariibu quurin badbaadiya qaranka liicay ayaa ayaa rabbina u qadaraye masuul qayb qaybta diida dhammaan qoyskana mideeya dalinta kariibu quuri badbaadiya qaranka liicay ayaa ayaa rabbina u qadaraya ilaa waagii qabtee ubaxiyo barakicee rubuuc qarni ka badan qaranka daali jiray masuqaninigu dhacaa ilaa waagii qabtee ubaxiyo barakicee rubuuc qarni ka badan qaranka raali jiray masuqaninigu dhacaa adan qarax maalin waa tahay intaas haddaan kaga soo noqono heestii codsiga dhegeystayaasha ee farmaajo hogaanka hay waxaan filayaa inuu ka bogtay dhegeystihii codsaday dhegeystayaal ayaa qadka teleefonka ku jira waanu ka raaligelinaa waqtigoona haya awgiis uma dhammaystiri karno dhegeystaha qadka teleefonka ku jira halo halow magacii halka naga soo wacayso aha ee waynu kusoo day doonaa waqtigu haddii noo saamaxo galab wacan oo wanaagsanna hawada ayaan kaa leenahay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa layaabka dunida ood kala socotiin radio cadaado mawjada efmkeedu yahay sideed sideed dhibic shan cadaadiya nawaaxigeeda halka dhuusamareebya nawaaxigeedana aad naga dhegaysanaysaan sideed sideed dhibic ziro galab wacan oo wanaagsan ayaan hawada in ka leenahay dhegeystayaal ayaa si toosa qadka teleefonka ugu jiro halo halo magacii halka naga soo wacayso dhegeystahaas qadka teleefonka ayuu ka go-ay waxaan filayaa inuu soo noqon doono barnaamijkana ka qayb qaadan doono dhegeysto kale ayaa qadka teleefonka ku jira halo halow magacii halka naga soo wacayso barnaamijka waad la socotaa qodobada galabtaas kusoo qaadanay barnaamijka maxaa kula la yaabadnaa Mhm. adoo maxaad galabta la yaab noo haydaa dhankaas iyo biyuhu guduud nooga wadaa la yaabbaad noo wadaa miya Mhm. Ee, bar- layaabkaad inoo haysid gudagal si innaga iyo dhegeystayaasha aynu ku maqalno laba qoys baa isla degtay aha cid waxa u jooga wiil aha
midna gabar cidna gabar
aa haye
wiilku gabadha wuu jecel yahay iyaduna may jecla
cidda gabadhu
gabadha may jecla wiilkuna wuu jecel yahay mhm
gabadha wuu shaqaysan jiray iyaduna daadaanaysa uwada jacayl ah haye
waaga dambe ciddii ka guur mhm
mar alaabtii wuu imaala qoysku waa guura Ee, waxaa guuray qoyskii gabadha
aha
haye
markaasuu dabagala salaadii gabadhiibu dabagala
qoyskiiba dabagala reerkeedii waa ciddii haye
ciddii wuxuu tegay maqribkii markaa degtay maqribkii markay degtay buu ka daba tegay ciddii
uu qoyskiiba degay meel ku dhow dalageed ah haye
waana ciddii kasoo guurta harayan barkii haye
maantiisa u jiro ciddii markay seexatay mm
uu u tegay gabadhii tijaabad ku tiirto haye
gabadhii unta kiciir abaysanka markaasay tiri war kuu sheekaymayo ka sheeko leyna haye
markaasuu sidaa fadhiyayna waa ninka daabana uu iska afseera gabadhii gabadhii ag seexda aa gabadhii tijaabada ku jirtay inta hordow tijaabadaas ugu tuuray haye gabadhii sijaadeedii waa ag seexda asna
aa ilaa ina way orda markiisa wanaagta daabana ayadiina waa ordo
aa haye waxbaa ka dhacay markay markay cabbaas ka tiirtay aragta tijaabadii qofka kuma tiirsan haye
way ka kacay tijaabadkaa ku seexdee way ka soo carartay aa si meel soo seexay haye
barqani markay taa inta idii quraxyo ka sotay tiri kita kacsaa yidhaa kaa qoraaga ma ninkii bay leeyihiin haye
carruurta sirsansho fagaaraha raba waa carab asaaxib laaba harafka
waad mahadsan tahay galab waxaana wanaagsan naawada ayaad kaa leenahay waxbaa ka dhacay nin dhano cid inta shaqaalsi u tegay ciddii ku akurtay wallahi dhib baa jira Ee, dhankaas iyo haddaan aadno galabta qodobada aan soo qaadanay aan sidaas hal mar u dul marno qodobada galabta aan soo qaadanay nin labaatan sannadood kadib ku dhintay gaari kula dhacay goobtii aabihii ku dhintay qodobada galabta layaabka ayaynu ka mid ahaa aanu soo qaadanay sidoo kale qodobadaan layaab ku soo qaadanay galabta waxaa ka mid ahaa haweeney gacanteeda ku tolay sijaayada salaada ee adduunka ugu weyn sidoo kale qodobada galabta aan ku soo qaadanay barnaamijka waxaa qayb ka ahaa maxaad ka taqaanaa magaalo buureedka kondofa ee dalka iiraan sidoo kaleeto qodobada aan ku soo qaadano sidee ku timid maalinta beenta adduunka qodobadaas ayaan ku soo qaadanay dhegeysto ayaa qabka teleefonka ku jira halo halow magacii halka naga soo wacayso
asalaamu calaykum wacalaykum salaam magacii halka naga soo wacayso walaalo
walaali aad baa u mahadsantaha magacay waa nin roojiid qaraadhaha mhm dhagdheer barnaamijka waa laga dhegeysanaya
si wanaagsan mhm soo dhawow qodobada galabtaan barnaamij ku soo qaadanay maxaa kula la yaab badnaa maxaad adigu la yaab inoo haysaa soo dhawow
walaali aad baa u mahadsantahay dhammaantiin way islaamaya waxaana ila yaabadnaay hooyada ku sameysay gacanteeda salliga adduunka ugu weyn jaayada adduunka ugu weyn
ehe mhm
taas in la yaabada wax la yaaba maayo galabta aad wax la yaaba ma haysid
wax la yaaba maayo codka baa maisa dii kartaa ee waktigu haddii inoo saxmaa waa lagu soo daynayaa guda galo codsigaaga sheego
waxaa raba heestii xasan gandaana sacaasimon eeae dooray ee heesti xasan gantaal
sacaasimon xasan gandaana ahaanee dooray nafta horashe ee waad mahadsan tahay waynu kusoo dayi doonaa waktigu haddii inoo saamaxo waanu ku tixgeli doonaa codsigaaga dhegeystayaal badan ayaa fariimo soo diraya dhegeysto ayaa dhahaya asalaamu calaykum waan idin salaamay saabriin iyo aniso farsamo yaqaanka waa qaali xaafadda banaadir waxaan la yaa waxaa ila la yaab badnaa bay tiri weli maysa soo dhamaystirin waa way kala go-an tahay ayaan filayaa ee haddaan dhankaas iyo kaalimaha suugaanta ku wada nasanno waan isku daalnay
hawlayda dumar kaga soo xibsaday kaga soo xibsaday waxashookayo isxilqaakao iska xuuracay ruuxishaataye ruuxishaataye waxashookayo isxilqaakao iska xuuracay ruuxishaataye ruuxishaataye adiga adiga awene hige adiga adiga awene hige alayo hanada ajimarutanda iga xarabtiro adago xasile xasile xasile xaaskeygi noqo adiga adiga awene hige adiga adiga awene hige kalayo xatada cajimada kalgacad iga xarabtiro adago xasile xasile xasile xaaskeygi noqo
waa tahay intaas haddaan kaga soo noqono kaalin mid ka mida kaalimaha suugaanta oonu ku wada nasanaynay dhegeystayaal ayaa qadadka taleefanada ku jira dhegeystaha qadka taleefonka ku jira haddaan jaaniskiisa siiyo halo halo magacii halka naga soo wacayso walaal waana ku maqlaa magacii halka naga soo wacayso
walaal waxaan joogtayna soo laabata codkan wada walaal aha
عشت حتى الشيء ده صبرنا بركان heestii dayaxdal nuurshe
بركان بركان bardaale waynu kuusoo dayn doonaa waktigu haddii noo saamaxo galab wacan oo wanaagsanna hawada ayaan kaa leenahay guud ahaan waxaa intaas ku dhan barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa la yaabka dunida ood si toosa uga dhegaysanayseen radio cadaada mawjada f m keedu yahay sideed sideed dhibic shan cadaada iyo nawaaxigeeda halka ee dadka dhusamareeb iyo nawaaxigeeda joogan ay naga dhegaysanayeen sideed sideed dhibic zero barnaamijka waxaa halkan inkala socodsiinaya anigoo ah saabiriin xasan maxamed saabiriin sagaal waxaa dhanka farsamada ii joogay haashin cumar xasan intaan barnaamij barnaamijkan lacayna ku kulmayno waxaan inkaga tegayaa heestii faysal xasan waxwaas isma dhaafin
inta garabkiyo jeesan dhabarkiyo saaka socodkii banta laalime inta garabkiyo jeesan dhabarkiyo saaka socodkii banta laalime nafs ku tabaysaa kuwa degdegano iska taabashad way ku tarafeen haddadii tuulid unai tuulid magaca shaqo way la tigiyaan nafs ku tabaysaa kuwa degdegano iska taabashad way ku tarafeen haddadii tuulid unai tuulid magaca shaqo way la tigiyaan waygu tabarsaday waygu tacadiyey waygu tala tegey ku tasoo bay qalbi tahdlay initana iyo aygu dhabanada si filmada tiirto tirta xabada waygu tabarsaday waygu tacadiyey waygu talax tegey ku tabsoobe qalbi